bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfeyla ka dhowaada warkan hamiidnimo qodobada aysinka dheegi doontaanna weyba ku mid ahaa degmada qasar dheereeyo weybaye weli saaranta go'doonga kulankudhi magaalada xudur yalanka ka magacaabay guddi cusub oo la dareera waxaaladaha ka koraraayan gobolka bagool dhalinyaradii akujeedii deegaanada koonfur galbeed ee roogeen magaalada baran iyo waybalanka daray muddo tumu maalmood intii isku ku bahan magaaladaas maamulka magaalada jowhar iyo weybayo kormeerana xaafado magaalada jowhar kulanyo ha qaban qaabiyeen wasaaradda caafimaadka hirshabeelle islamarkaana lanku ka hadalay caafimaadka deegaanada hirshabeelle iyo kuladhiidii magaalada jowhar gobolada dhexeeyo ku mid nagadi deegaanada lakadiidii beesida shilin soomaaliga bahlaawi oo faahfaahiyey xaaladiisa caafimaad aqbaraadka banaanka dhugunsidyaal weybaa ku mid aha qaramada midoobaya weybaye wargelin kulul ku helay dalka maraykanka qof muslin ee olandoradi duq magaala iyo weliba koonfur afrika oo la sheegay ntiyajadeedii sharwado cusub
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo dhugunsadayaal khamiise uu jamaanaha gala hayda taaragdan iyo ka eedanta ligta bilo toddobaad luulyo sanadka lamada kun tomiyo toddobada waxaana soo bahayana qodobadii warkaan koobnaadana ka dhawaada yoogiyo bisanga degmada qasar dheere oo ku mid ee deegaanada koonfur galbeed waana ku tirsan gobolka ba iyo weyba etaato weli saaran go'doonga faahfaahinta warkan weyba ning haytee anisi yuusuf aadama aadan abdi qooqaay oo ay gudoomiyaaga degmada qasadheer ee gobolka baaiya marusla hadalay barnaamijka siyaasadeed kulanka warsan iyo weliba usukuga hadalay xaalada nafaqadara iyo kujarta degmada qasadheer iyo deegaamo hooskooyow weliba use sheegay ini deegaamo hooskooyow degmada qasadheer iyo dadankaridha madaang nafaqadara maadaama gudoomiyaagu sancadayn inta tiree dadeen dhimatay nafaqadarada balse keliya sheegay inuu jaraan dadan dhimaday nafaqadara dad kalena la id darinin weliba sidoo kale sheegay gudoomiyaaga in raashin isku aruuriyeen dhatiyo anqaybayaan qoysas zero boqol toddobaatiyo saddex qoys wallaahi adiga howlgala kuqownay walaalow gacali marka hore maamulka kigay oo macnaha maamulka wali kuqowyan hogaanka ha kalsooni shaqowna wada shaqaynkaydhan oo dhexaysa bulshada saasoo kale laakiin wala qoyaan hadda dambada qasriyeera sadexile awaareeta awaartiyadaha duway waa sababtay in dad macnaha manaha deeraan heerka inka dangoytay nafaqa darra sidaan ay sheegaan hadda tuuleen kastoo soddon ilaalkii watareen jiraan macnaha qofi lama inay dhibaya hadda laanin kuwariyahay laakiin ha un rabnaba dad gararayaan dhabisida halisanaya marka macnaha hadda boqol iyo toddobaatan iyo lix qoys yaa wayga raashin deersinay oo macnaha hay-adhan inkudeerna dawladda koonfurkeedan inkudeerna
aadan abdi qooqaay oo ay gudoomiyey laba jeer inkubadanha ku nagaday degmada qasadheer welina degmadaasi saarantaa go'doon iyo saareyn al-shabaab mar use ku hadali gudoomiyaa go'doonka saaran degmada qasadheer weliba use eray gaadiid hadda magaalada hamraan wajaro two thousand thirteen october ilaa iyo hadda dhati wana gaadiid hamraan wajaro balse canshuuro macnaha yaryaroo la qaada wajara walqada maya laakiin sidii hadda maamulka canshuurra inuu iskudensidaame qaawka dagaal shaqeeya hadda shaqadan oona dareerta insha allahu tacala waana sii dareero doonta haddii ilaahay raalli ka dhaqdaan ini macnaha heerarka hadda sheegaas deeroona kala joogeyn haddi ilahay sababta way waa macnaha jidgooyin dadkasaajir hadda gaadiidum galaaw kasoo qaad macnaha xudur oo kale kasoo qaad qabsadheer oo kale kasoo qaad diinsoor oo kale deegaano kadamo macnaha south west iyo dowlad deegaano kadamo macnaha gobolada kale kukoha oo macnaha wegan gaara gaadiid taasi macnaha insha allahu tacaala waa siyaasad qaran ama maamul goboleed sidii bugudi u doonta qur-aanka inka sheegayo insha allahu tacaala marka gaadiidkaas mujaro
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku guul daraysaday muddadii labada sana iyo barkiya jartii inay isku furaan jididka qaar ku mid ee degmooyinka gobolada inshaalgooyow waxaana soo go'doomiyeen al-shabaab dibhang magacaabowka aadan cabdi etato oo muuqata inay la marxabaabay horumarka shacabka degmada qasadheer kulankudhii magaalada xudur yaalanka ka magacaabi guddi cusub oo la dareero xaaladaha ka korraayan gobolka bakoola faahfaahinta warkan maxmed xasan cabdiraxmaan iyo ninhaya ilaah barakayaal cusub oo horle ay soo gaarayaan kaamalka lagleedka magaalada xudur ayaa haddana maanta kulan usbuucla ah oo inta badan lagu faranqeeyo waxyaabaha deegaanka kusoo cusboonaada oo usbuuc walba la qabto maalinta khamiista ay ay maalinta khamiista ah oo ay kasoo qayb galeen maamulka gobolka bakuulkan degmada xudur iyo ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii baraka soo qulqulaya gudaha magaalada sudur loo caawin lahaa islamarkaana loogu samaynayo goobo fariismo cusub oo iyaga degaan maamulka degmada sudur ee gobolka bakool ayaa ganacsatada reer cudur ka codsaday in ay si dhow la socdaan xaalada nololeed ee ay ku sugan yihiin walaalahooda soo barakacay ka hor intaan la gaarin gargaar la filan karo ka hor intaan la gaarin gargaarka laga filayo hay-adaha samafalka oo maamulka gobolka bakool qayladaan u diray isagoona maamulka degmada xudur ganacsatada reer xudur ku ammaanay sida ay u garab taagan yihiin walaalahooda dhibaataysan oo saameyn kale ku yeelatay ku yeelatay abaar kulankan maanta lagu qabtay gudaha magaalada xudur ayaa waxaa lagu magacaabay guddi cusub oo la socon doono xaaladaha nololeed ee ay ku sugan yihiin dadkan soo barakacaya oo kusoo qulqulaya gudaha magaalada xudur iyaga oona maamulka gobolka bakool ku amray guddigan in dadkaasi ay u sameeyaan fariismo gaar ah si dadkaasi si dadkaasi loo caawiyo barakacyaashan kusoo qulqulaya gudaha magaalada xudur ayaa u badan dad beeraley ah oo inta badan beerahoodii aysan lahayn wax rajo ah dadkan soo barakacaya waxaa waxay wataan caruur iyo dad wa dadkan soo barakacaya waxay u badan yihiin caruur iyo dad waayeel ah mana jirto cid ilaa iyo hadda dadkan soo barakacaya oo kusoo qulqulaya gu- gudaha magaalada xudur oo caawimaad u filisay marka laga reebo shacabka reer xudur oo inta badan isku daya dadkaasi dadkaasi ay u caawin lahaayeen guddigaan cusuboo maanta la magacaabay ayaa waxay bilaabeen isla maalintan gudaha magaalada xudur inay qaaraan ay ka ururiyaan dadkaasi ay ugu caawiyaan maxamed xasan radio warsan magaalada xudur dhalinyaradii hakujeedi deegaanada koonfur galbeed ee roogay magaalada baranyo way baalanka daray muddo tuman maalmood gudaasha ontay oo isku kubahan magaaladaas waa toluul cali maxamed oo qodob wareedka ninghayta way bahaasta tarahayee awaata kuweerahayta dadka kujeeda deegaanada koonfur galbeed oo ku sugan deegaano ku tirsan maamul goboleedka puntland dadka amarka laakurugi iyo weliba yodeqnyin magaalada baran miilas oo muddo tuman maalmood gudasha lagu amari intii isku guuraan amarkun iyo weliba saameeyay ganacsatada odayaasha dhalinyarada iyo qoysas kale oo degan magaalada baran muddo tuman sina ka dhowniyo deganaayeen ibraahim axmed maxamed iyo weliba ku mid ayaa ganacsatada amarkun saameeytay oo deqanaayay magaalada baran ee maamulka puntland iyo weliba ku hadalay sida arintunyon saamay
ujeedadiisaanlaarigi gobolka baynay wahaynosa marnega deegaan ahaan marne maamulka koonfur galbeed akijeediyeena gabakan ma baran leeraa marneg ma degana ugu yaraan dhowr iyo toban sano toban sano todoba sano dadka sudusiiyiyi diboo marneg miilamiihaayo jaroo marneg mayda miinkahaayo dadkaasi reer ahaan isqabiil ahaan la miinkahaayo marneg miilamiihaayo maybala meerayso markii labaatan maraaya la minkooyo afkamilalaha geediyi dukaamilahan maybala leeray afar iyo labaatanka gudood iyo dukaamidan kaguurasan alaabtan hawadaatan haddii kaleeday hordhaamba maraneed walishiilakoykanmaleetriyaashaarkinalakoytanakukatabaasanalameeri dawnuuna maragneeti hoobaha yara siyaankaada guuliyola magaalo kornama ewa erni maragneed madisidi maragneed gudoomiyaha gobolka iyo degmada oo gobolka banaad yayniskumiye baalki dhibkaasan ahaaye kulley marne deegaankan isin hati degan unuuna daba isi marneed sinka dhaca nooleyo ashuuska laka gaaday deganaayo ahayni walaadarkamano qobolkaanada soomaaliya enaana faransiiska makokoyna soomaaliya gudahooda kokoyna dhibkaasay maragneed ini lanoo dulo qaado miskaleeday walanoo kabedelo fadaaneerna marka kadib maragnaadaasi maydaneereen barnaamijkaasi guddiya lansaare odayaala lagu reegayaan si isku nagadaha dukaamininka nagadaalineer ibraahim axmed oo warshay sii wadada iyo weliba ku codsaday maamul goboleedka koonfur galbeed intiisu kula hadala maamulka puntland baahadana dowladda koonfur galbeed oo marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadna baxmnaa kalahadana fadaana mas-uulinkaaniyana maragneed dowladahaas ka hadalan fadaana wata macnaha maragneeda wala unacsantanan kahaayo maamulani haayo maamulna macnaha siisa maamula macnaha isuna xishnaayeen qiimeeyeen waqti waqtiisu macnaha qayadiisan iskarjirisa hota macnaha walhadeen maragneed maamulkaasi mayda kusidaana intii maragneeda ina ofiyaawna maamulkaas koonfur galbeedaha sijeena maamulkan lahadalano dadkaana iyaawin haniinbahan oo qodobadii wax ka baxan lahaayeenna kala hadalan oo macnaha amnigaana maamusha kubernoona kusuglahan kala hadalan marka koowaad marka lahayo marka saddexaad wata koobsadaan maamulka koonfurgadeed magacaadi heestaasa koobsadaan eedaa mahadsantaa dhawaanyahayti markiduleedka magaalada boosaaso dagaalka dhex maray ciidamada puntland iyo al-shabaab wali dagaalkaas ku dambeeyey puntland welibaa martay inti dadka koonfur galbeed ha ku jeeda iyo isku kabahan deegaanada puntland ciidan mahadsante luula maamulka magaalada jowhar iyo waybayo kormeerana xaafado magaalada jowhara faahfaahinta warkan waybaninhaya cabdiraxmaan deeraya wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha maamulka magaalada jowhar ismaan maxamed mukhtaar cismaan baare oo ay weeliyaan ku-xigeenadiisa dhinaca arrimaha bulshada iyo maaliyadda iyo sidoo kale duqa magaalada jowhar ayaa maanta waxa ay kormeer ay ku tageen maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale saldhigga booliiska magaalada jowhar iyo xaafadaha hanti wadaag iyo kolonis iyadoo ay socod dheer ay kusoo mareen suuqa ugu weyn magaalada jowhar ee xaafadda hanti wadaag waxaana ay kula hadleen boqolaal shacaba gudaha magaalada jowhar oo ay ka dalbadeen in loo baahan yahay xilligan in waxqabad ay muujiyaan taasina ay imaan karto markii ay gacan ka helaan shacabka magaalada jowhar sidaasi waxaa yidhi guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka magaalada jowhar jabriil xaraare maanta waxaa usoo baxnay sayilka degmada haddaan nahay inaan kormeerno xaafadaha degmada jowhar waxaana loo xil saaray shacabka ku dhaqman degmada jowhar inaan ogaano caafimaadkooda baahidooda daryeelkooda waxaan rabnaa wax kasta waxaan tegaynaa saan waaxda waxaa lagula soo dhaweeyey si fiican waan ku faraxnay waxaan rabnaa waxaan nahay barnaamijkan cusub sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee maamulka magaalada jowhar ciiley warsame faarax waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la furo wadooyinka u xiran shacabka oo uu sheegay in guri walba dadka ay sameeyeen xayndaabyo ay ku doonayaan in ay kaga gabaadsadaan rababka taasina aan loo baahnayn waa siduu sheegay magaalada maamul ahaan oo u shaqayn doona sidii horay degmada ay ugu shaqayn jirtaa annaga waxaan u shaqayn doonaa wixii cusub xafiisadeenna ma noqon doonaan kuwa maran ama kuwa hernaaday aan fursadaan ugu faa'iidaysanaa barnaamijkeena degmada waa ballaaran yahay annaga waxaan rabnaa dhanka nadaafadda dhanka amniga in aan wax ka qabanno wadooyinka go-an aan wax ka qabanno duqa magaalada jowhar saalax muude cali waxa uu sheegay in shacabka looga baahan yahay in ay howl ka galaan sidii loo dabarjari lahaa geeska caligaroobka oo waayadii u dambeeyey kusoo badanaya magaalada jowhar waxaan rabaa bulshadayda wax badan ila shaqaysay sidii hore ila shaqaynaysay inay aada ula shaqayso nadaafadii iyo bilicdii la soo celiyo waxaan mar hore hore u cilaaminay in la jaro geediyo halka la jaro in uu magiciisii nadaafadii la soo celiyo wixii socdaan aada jaran mas-uuliyadeeda adaa qaadaya marka ugu dambayntii guddoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar cismaan baare ayaa waxa uu halkaasi uu ka sheegay in loo baahan yahay isbeddel muuqda in lala yimaado isagoo halkudhig uu ka dhigtay sagaashan casho oo uu isbeddel uu ku keenayo amniga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo sidoo kale nadaafadda ee bilicu soo celinta magaalada jowhar socdaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay barasho iyo barbaaran halkaas ayaa hoobta taariikha sidoo dhankuxigeenka dhinaca maaliyadda uu sheegay waxa waaye markii laga waayo booskaaga dadka siyaga cabir ee wixii ka badan ka soo celi booskaaga cabirkiisa baax haddii yeeli waysi inay gadax imaanaya cid oo isku dayaysa malaha ee si hadduu yahay sida odayaasha dhaqanka adeerkii hadda uu wadlaayo magaxooda ku hadlaay haweenka dhaliilada dhammaan in ay aan garabka isku wada qabsano iskaashiga waxaad moodaa cid kasta oo ogtahay waxaa ka dhalanaya iskaashi haddaa iskaashiga saddexdooda badan waxaan aan dareemaynaa isbedel muuqda gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar iyo ku-xigeenadiisa ayaa dhowaan xilka ay ku wareegeen iyadoo ay munaasabad goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiin sare oo hirshabeelle iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe ay goobjoog ka ahaayeen waxaana durbe ay bilaabeen howlahoodii shaqo ee loo igmaday cabdiraxmaan cali deeray idaacadda warsan magaalada jowhar isla wararka jowhar antinu kubana wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka hirshabeelle iyo waybageeka kulanyaha qaban qaabid islamarkaasna kudhi jowhar lanku ka hadalay xaalado caafimaadka ee deegaanada hirshabeelle waa ku markaleed faahfaahinta warkan cabdiraxmaan cali derey oo jowharanen ku dare
halkan oo looga hadlayay caafimaadka gobolka shabeellaha dhexe oo ay yeesheen wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo qaar ka mid a hay-adaha kala duwan ee dhanka caafimaadka ee ka howlgala magaalada jowar iyo dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalada ku yaala magaalada jowar ayaa waxa uu ahaa mid diirada lagu saarayay sidii loo ilaalin lahaa caafimaadka deegaanka islamarkaana wadatashi looga yeelan lahaa sidii caafimaadka gobolka shabeellaha dhexe u noqon lahaa mid ka warqabkiisa uu yahay mid lala socdo gobolkaasi ayaa u qoreen waxaa ka hadlay agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka shabeellaha dhexe ee intarasos waxaana halkaasi uu ka sheegay in ay wada shaqayn dhex mari doonto wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo dhakhaatiirta ka howlgasho cisbitaalkaasi kulankaasi ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabelle oo uu sheegay in uu yahay kulankan mid ay joogteyn doonaan islamarkaana wada shaqayn iyo indha-indhayn ay dhex mari doonto waa dhakhaatiirta ka howlgasho gobolkan iyo hay-adaha kala duwan taasi oo ay ka samayn doonaan deegaanada gobolka shabeellaha dhexe shakaan qodobada noo qornaa dhowr qodob ay ahayn qodobada ugu muhiimsan waxay ahayn in bahda caafimaadka in ay ku xirmaan iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda caafimaadka hirshabelle ha noqdaan shaksiyaad u shaqeeyo hay-ada caalami ah ama kuwa gudaha ha noqdaan shaksiyaad u shaqeeyo m c h o isbitaallo iyo xarumo caafimaade ee private loo leeyahay soo diiwaangelintaas hay-adaha waxaan ku qabanaynaa profiilka iyo sanadlaha qorshahooda sanadlaha intaa kadib waxaan kuwada hadalnay in aan maaragtay garab isku siinayno aqbalaada in la aqbalo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka kuwaasoo kala shaqeyn doona iyo adkasta wixii qiimeyn iyo kormeer iyo wixii monitorin la xiriiro intaasna waan isku aqbalnay kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyey oo wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabelle ay la qaadato hay-adaha kala duwan ee caafimaadka ee ka howlgala magaalada jowar iyo sidoo kale dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu noqonayaa kulankan haddii qodobadaasi la isku raacay ay kasoo dhalaalaan mas-uuliyiinta go-aanka ay ku wada gaareen in caafimaadka gobolka shabeellaha dhexe wax badan uu iska bedeli doono iyadoo mararka qaar ay dhacdo shubanbiyood in deegaanada qaar uu ka dilaaco taasi oo sabab u noqon karta waa webiga shabeelle oo dhexmara deegaano badan oo gobolkan shabeellaha dhexe ka tirsan dadka oo ay ku adag tahay inay helaan biyo nadiifa cabdiraxmaan cali bere waa idaacadda warsan jawar weliba hagaaga haytay xaaladda caafimaad ee agaasimigii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi gureed markii xalay baaburji ee qarax miinalan kaga fiirsade xaafadda tale ee degmada hodan ee muqdisho cabdirasaaq bahlaawi iyo dhaawacii hadeeri weyba hadalaka dabiibaha ee isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya saas oo kale qaraxan weyba ka dhaawacmay haana ku mid a ilaalidiis agaasime bahlaawi iyo dad shacabe oo xildhigaas qaraxga dhiyay miilas maraayaan waxaana ku tirsan mas-uuliyiinta dowladdii shaqaale wasaaradda warfaafinta iyo weybayo booqadeen isbitaalkii usajiifi agaasimigii hore ee wasaaradda warfaafinta bahlaawe meelo warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xaakimkii maxkamadda caalamiga ee dembiyada madda magaasha lahangaabay netlankas i c c iyo weybaya xukuma hayteen di koonfur afrika iyo jabiidi shuruudo caalamiinti kale gureed markiya ka guul daraysateen diye hirta madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir markii sanadka hay lamada kuntum iyo shantii weyba magaalada johannesburg aan ku qayb galay shiryo miilas kuweel dhadeen madaxda midooda afrika madaxweyne bashiir iyo langhaysadan tuu sagaali dambiid dagaal iyo intii uu saaxasoo ku jeesadii gobolka daafuur ee wadanka suudaan dhugunsidow ku-xukunka maxkamadda iyo kooye maalmoon kureed markii xisbiga talada hay wadanka koonfur afrika use ka dhaaradi antoosa dardargelyow qorsho use dalkaasa kukubahawa amaya kukubahaasa maxkamadda caalamiga ee i c c da anka dambeyna dhugun sideyaal toddobaadkuna dhaafanaya dalka holland lakadooradi duq magaalo oo qof muslim ee waybwa markii lamaad oo qof muslim ee landoorada duq magaala magaalo kumida dalka holland sanadkii lamada kun iyo sagaalkii wayba magaalada labaad ee dalkaas ankubiin landoraday duq magaalo kaasoo ku jeeda dalka marooka haabahaato xisbiga midigte ee xag jirke oo muslimiinta ee taan ku horjeedaan iyo wayba arrintaas ka sheegana anti ee dadoo sharaf dhac ee waana mas-uuliyiinta hollandiyo anka baaqeen anti arrintan si degdega walanku qobadana warkii hamiinama dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo siya siya dhibisan lama f m isaasoo kale s w ga ilaa streenka oo meel walba caalamka kuroogdeen kula dareerteen iyo websaytyada w w dot warsan radio dot com iyo gaarsiya dot com iyo wadani twenty four surunkan aninkeega dhugunsidayaal inti warkanka lamid ereedanku kulmaan wayba siinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo